assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore ummadda soomaalida meelkastoo joogto waa salaamayaa salaan kadib aniga magaceed waxaa laa cabdifataax khaliif faarax ee, yar walaalkay ah oo laa maxamed khaliif faarax ayaa maaragtay nalaga haystaa oo magafa haystaa annagana maaragtay waxaanan qoys danyar ah oo maaragtay iska adoona marka lacag aad u fara badan ayay sheegteen muuqaalo aad u daran oo aad u naxdin daranna mar walba waan helnaa marka ilaa maaragta hataa qoyska iyo maaragta hataa dhibaato gaarto ilmaha qaar ay isku darsumaan marka ummadda waxaan ka codsanaya inayna saacideeyaan lacagtana waa lacag aad u fara badan oo la- lacag oo macnaha gaaray sideed iyo toban kun oo doolar taasna ama annaga maaragtay waa lacag aad maaragta noogu culus maadaama aanan qoys maalinta wax ka yar maaragta afar doolar maaragta quuto marka ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo samafadayaasha meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa inayna saacideeyaan oy garabka hayna galaan waxaa waaya een, arrintaas ayaana haysata muddo maaragtay dhowr bilood eh een, annagana awood waa weynay een, awood waa weynay maaragta aan isku kaafino ilmahayna waa agoon meel aan maaragtay aan wax ka soo qaadnaan weynay ninkina maaragtay maalin kasta muuqaalo oo maaragtay isagoo maaragtay aada loo dirjiraya noola soo diraa maaragtay ilaa maaragtay hataa wiil walaalkay oo ilmaha dhowr iyo toban sano hataa afar iyo toban meelahaas jira oo hataa naga waashay marka ummadda muslimiinta oo walaalaheena meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa dal iyo dibadba inayna saacideeyaan ay nagu saacideeyaan wax kasta oo ay awoodaan oo awoodooda ah taasaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed lambarka na lagu soo xiriiri karana waxaa waaye zero seven twenty seventy five six three zero nine eber toddoba labaatan toddobaatan iyo shan lixdan iyo saddex eber sagaal bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum muslimiin meelad calaykum salaam raxmatullahi wabarakaatu muslimiinta waxaan ka codsanaynaa nin ayaa nagala haystaa wiil ayuu naga haystaa taariikh wiilka waxaba uu awoodna wuxuu ka dhashay qows danyar waxay haystaan ma laha oo masaakiine oo agoome oo raje oo qows yar oo famil yar oo waxba haysanin ka dhashay waxaan gacan ku haynaa ma laha waxaa naga haysta ma arka ninka la yidhaha taariib ee awoodna hayna muslimiinta meel ay joogaan waxaan ku codsanaynaa inuu ilaahay garab galo ayna garab galaan oyna caawiyaan meel alla meel ay joogaan ninkii muuqaalkayna iyo maqalkayna maqlahayaba aniga oo layidhahaya suuban nuur maxamed oo ah wiilka eedadiis intaas un baan inka codsanayna muslimiinta meel ay joogaan ilaahay inuu in garab galo ilaahay khayr ay siiyo adduun iyo aakhiraba